أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriir ah u socda maalinkii soddon iyo labaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikhda kala duwan dowladaha xabashada etoobiya iyo imaaraadka carabta ayaa kulan ay yeeshay xili maamul goboleedka gaaliraaca somalilan oo uu qorshaynayo inuu bixiyo badda soomaaliya in ka badan toban askari oo yugaanesa ayaa bakti dhaawaca ku noqday howlgal mujaahidiintu ay ka fogeen ee deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ku dhowaad boqol qof ayaa ku geeriyootay daadad ka dhashay roobab higaan ah oo ka dahay dalka kenya bulshada ku dhaqan deegaan dhaca duleedka magaalada baydhabo ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii mu'asasada alkataaiba dhowaan ay baahisay guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah shabeellada dhexe iyo hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhdii jiriguna ay tahay labiyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriira u socda maalintii soddon iyo labaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikhda culculus cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan haya maalintii soddoniyo labaad oo xiriir ah ayuu socdaa dagaalka u dhexeeya maraykanka maamulka yuhuudda iyo iiraan iyo xulufadeeda ciidanka yuhuudda ayaa ku dhawaaqay in afar askari oo uu ku jiro sarkaal la dilay saddex kalena ay ku dhaawacmeen dagaallo culus oo ka dhacay koonfurta lubnaan wararka ayaa sheegaya in askartaasi lagu dilay iska horimaad ay la galeen ciidanka xisbullah kuwaas oo sidoo kale adeegsaday gantaalo lidka taangiyada ah xilli laysku dayey in la daadgurayo meedadka iyo dhaawacyada dhanka kale magaalada tehraan ee caasimadda iiraan ayaa laga maqlay qaraxyo kala duwan diyaaradaha ayaana sida muuqata beegsanaya bakhaarada hubka isla wakhtigaas telefishinka dowladda iiraan ayaa shaaciyey in la riday mawjado cusub oo gantaallo ah oo lagu beegsaday yuhuudda tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo iiraan saacadihii lasoo dhaafay ay wajahday weeraro aada u culus dhanka diblomaasiyadda warbaahinta c n n ayaa soo xigatay saraakiil maraykan iyo kuwo khaliijka ka tirsan oo sheegaya in aanay caddayn in mas-uuliyiinta iiraan ee ay gaartay fariimaha maraykanka iyadoo lasii marayo bakistan iyo turkiga ay haystaan awood buuxda oo ay ku ansixin karaan heshiisyada nabadeed amba ay fulin karaan haddii la gaaro sidoo kale ilo xogogaal ah ayaa sheegay in qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iiraan ay kalsooni daro ka qabaan maraykanka kadib markii wadahadallo hore ay fashilmeen sababo la xiriira weeraro militari dhanka kale xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in washington ay si toos ah iyo si dadbanba fariimo ugu gudbinayso dhinacyo ka tirsan iiraan iyadoo la adeegsanayo dhexdhexaadiyaal halka madaxweynaha maraykanka donald trump uu shaki geliyey xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha sare ee dowladda iiraan waad mahadsantahay caliyare dowladaha xabashada etoobiya iyo imaaraadka ayaa kulana yeeshay xili maamul goboleedka gaaliraaca somalilan oo qorshaynayo inuu bixiyo badda soomaaliya faysal mahad soomaali ayaa warbixinta warkani ku tuntuunsanaya shir ay yeesheen dowladda saliibiyadda ah ee itoobiya iyo sidoo kale tan imaaraadka carabta ayaa lagu soo waramayaa in lagu gorfeeyey xaaladaha taagan iyo xiriirka u dhexeeya labada dowladood guddoomiyaha guddiga difaaca ee imaaraadka carabta ayaa kulan foolkafoola magaalada abudubay kula qaatay safiirka itoobiya ee u fadhiya waddanka isutaga imaaraadka carabta sida ay xogtu tibaaxayso shirkan ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dib u eegis ay ku sameeyeen iskaashiga ka dhexeeya imaaraadka iyo itoobiya iyo sidii loo sii xoojin lahaa waxaa kale oo la sheegay in labadan mas-uul ay ka wada hadleen xaaladaha ka taagan gobolka iyo dadaalada imaaraadku ugu jiro sidii uu kaalin uga qaadan lahaa xoojinta maamulka adis ababa safiirka itoobiya ayaa isna dhankiisa caddeeyey inuu dalkiisa uu si buuxda u garab taagan yahay dowladda riddada ah ee isutagga imaaraadka carabta sida laga warqabo labadan dowladood ayaa dowr lixaad leh ku leh colaadaha ba-an ee ka holcaya suudan iyagoo dhanka kale dadaal ugu jira sidii loo kala qaybin lahaa soomaaliya kulankoodan oo qabsoomay isniintii shalay ayaa ku soo aaday xilli maanta oo talaada ah madaxa maamulka gaalaraaca ah ee somalilan uu shir deg deg ah oo aan caadi ahayn isugu yeeray golihiisa wasiirada shirkan iyo waxaa looga hadlay warbaahinta looma soo bandhigin balse wuxuu ku soo beegmay xilli aad loo hadalhayo in murtad ciro uu damacsan yahay in qalinka uu ku duugo heshiis rasmi ah oo itoobiya lagu gacangelinayo qaybo ka mid ah xeebaha waqooyi ee soomaaliya waad mahadsantahay faysal inka badan toban askari oo yugaandheesa ayaa bakti dhaawaca ku noqday howlgal mujaahidiintu ay ka fugeen ee deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya waxaa xog dheeraad ah laga helayaa howlgal gaar ah oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka mubaarag ee wilaayada shabeellada hoose kaasi oo ay mujaahidiintu la beegsadeen askarta kufaarta afrikaanta inta la xaqiijiyey waxay mujaahidiintu howlgalkaasi ku dileen afar askari oo kufaarta yuganda ah waxayna ku dhaawaceen toddoba askari oo isla gaalada yugandheeska ah waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen saddex qori oo kale ah qori eka afartan iyo toddoba ah qori r b g ah iyo qori bekem ah dhanka kale wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen isbaaro ay maleeshiyaadka murtadiinta ku leeyihiin bariga magaalada beledweyne ee wilaayada islaamiga hiiraan ilaa iyo hadda tirikoob rasmi ah lagama hayo khasaaraha cadowga ka soo gaaray howlgalkan dhanka kale wilaayada baa ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay madaafiic ku garaaceen elaboorka degmada buur rakabaha oo saldhig u ahaa askarta xabashida itoobiya xilliga duqeynta waxaa garoonka taagneed diyaarad siday maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya oo dhanka muqdisho ka timid si dirq ah ayay ku badbaaday diyaaraddaasi dhanka kale waxaa duleedka degmada buur hakaba laga helay midad hor leh oo qayb ka ah askartii murtadiinta ee lagu laayay dagaalkii laba maalin ka hor ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray duleedka buur hakaba meydadka maanta la arkay waa sagaal askari oo murtadiin ah waxayna tirada dhimashada murtadiinta ee dagaalkii axadda ee duleedka buurhakaba noqonaysaa afar iyo labaatan murtad oo isugu jira askar iyo saraakiil waxaana sidoo kale ku dhaawacmay saddex iyo labaatan kale oo isla murtadiinta ah
aad baad u mahadsantahay cabduqani ku dhowaad boqol qof ayaa ku geeriyooday daadada ka dhashay roobab mahigaan ah oo ka da-ay dalka kenya sida uu ku waramayo marwaan maxmed warbixin cusub oo soo baxday ayaa lagu shaaciyey tirada rasmiga ah ee daadadka ku dhuftay magaalooyinka dhaca dalka kenya halkaasi oo ay ku nafwaayeen dad kor u dhaafaya boqol qof ah wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya ayaa sheegtay in daadadkan oo ka dhashay roobab ka da-ay dalkaasi ay saameeyeen ilaa soddon degmo oo ku yaala ismaamullo ay ka mid yihiin kilifi bungoma nyeri kinyaga nyandarua kiyambu uwasin giishu iyo mandera waxay warbixintu xustay in meelaha ugu daranaya daadadku saameynta ku yeesheen ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee nairobi halkaasoo ay ku dhinteen soddon iyo toddoba qof ah taasoo ah dhimashada ugu badan ee laga diiwaangeliyey magaalooyinka kenya tirokoobkan ayaa lagu sheegay in gobolka bari laga diiwaangeliyey lix iyo labaatan qof oo dhimasho ah rivit valley oo kale waxay warbixinadu xaqiijinayaan in laga diiwaangeliyey dhimashada afar iyo toban qofa nyanza waxaa daadadka roobka ka dhashay ku dhintay ilaa kow iyo toban qof ah gobolka dhexena lix qof ah xeebta waxaa la xaqiijiyey shan halka tirada galbeedka laga diiwaangeliyeyna ay tahay dhimashada laba qof ah bulshada ku dhaqan deegaan dhaca duleedka magaalada baydhabo ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii mu'asasada kataayiba dhowaan baahisay bashiir muxidiin abwaiman ayaa tafaasiisha warkan haya
أسير في سجونهم حقير أسير في غياهبهم أسير
halkani waa bartamaha deegaanka goobguduud shabeelow oo qiyaastii wax ka yar soddon kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada baydhabo ee wilaayada baay saacadihii la soo dhaafay waxaa deegaankaasi gaaray wafdi ka socday maamulka islaamiga ah ee magaalada baydhabo si uu bulshada ugu soo bandhigo aflaamtii u dambaysay ee soo saartay mu'asasada alkataa'ib ugu horeyn reer goof guduud waxa ay daawadeen muuqaalka hadiyaddii ciidulfidriga sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartankii jiri ee faafisay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ahaa duulaankii u hoylinta madluumiinta ee dhacay taariikhdu markay ahayd afartii oktoobar sannadkii hore labada kun shan iyo labaatanka boqolaal qof oo ku dhaqan deegaanka goofguduud kana mid ah qeybaha bulshada ayaa goob fagaaraha loogu daaray filimkaas iyadoona sidoo kale dadweynaha ay isla fagaarahaas deegaankaasi ku daawadeen muuqaaladii kanaalka wararka ee kataa'ib uu ka soo saaray weeraradii jasiiradda kudhaa iyo midkii baarsanguuni ee lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta intii daawashada muuqaalada ay socdeen andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadweynaha deegaanka goofguduud shabeelow ee duleedka magaalada baydhabo unoo ma aragne deegaanka goobgadooda shacabka ka noolena mayba ma aragne meeluunla neenshiday maamulka islaamka neenshiday gaalo ma aragne ilaahay subxaanahu watacaala kacadaabow gacmaha ma aragne mujaahidiinta kacadaamaa la neenshiday oo hindhoogana ka raaxaysadaan si ilaahay bariwaasha suduura qowma mu'miniin galbagaana ma aragne kagawabsidi gaalo la leeya oo tafta teegdi afowgembow i goongoongan dhiyaayaanga daawani meelo badanoo ma aragne goobo badanoo soomaaliya kumida laka leeyow may kale ma aragne daawanay ha muslimiin badanoo ma aragne ma aragne ee gaalo dhibaateeyaa soo daawani may kala daawanay hata daawadahaynaha dad muslimiin ama xaabisayeen gaalo ma aragne habsida ka jir dilasay ka cadaabayeen oo ma aragne ma aragne ilaahay subxaanahu wa tacaala ha furaday kabacda ma aragne muslimiinta ma aragne mujaahidiin ilaahay sabab an ka dheke ini ma aragne habsiga ha ku beeno hornimadiyo diban helaan yaa ma aragne yaa daawadahayna ma aragne iida ma aragne ogen dhogan weljeeladayaan an daawani ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa kama hadsan mayba lana mujaahidiinta ilaahay guulhaysee garabsho higaal odowkan ilaahay hijibi gaalada ma aragnay tan murtadiinta iyo tan asalka dhatiyo maylana ilaahay subxaanahu watacaala hijibi muslimiintan ilaahay guulhaysii filmaanta ma aragnay daawadahayni wili oo ma aragnay jihaadiga haayaan ma aragnay geeka gobijila meelilaka rooga meelbelaanga la rooga wal daawadahaay dadka ma aragnay siyo ma aragnay xamaasadaysanyin hataa fadheedayaa laku kara waaysanyin langweelba ini walban ku fokana ma aragnay arrinta sifaylan daawado ma aragnay wala meelika dhihin ogaada yaa ma aragnay yaa la surinyi ma aragne bismillaahi raxmaan raxiim goofgaduda rooga may fiirsada hay teehan bulshada reer goofgaduud shacabka ka noola magili bilaan iida masha allah ayaan ku qiib galeen runtii may wahaa wal oo mayleer koreehan horbalan aragna si iida ada insha allahu tacaala ayaan ku faa'iidaysadahayaan walmaqooma leeleer kor maasha allah alxamdulilah eedi eed iyo ardee magili bilaan haddii uuna edna dadweynaha reer arday insha allahu tacaala goofgaduud ma insha allahu tacaala ciidanka faraxsanna aho walaalihii oo runtii ee xana booqday bismillaahi raxmaan raxiim unaa culmadii deegaanka goofgaduudha gujeedii edna may ciidanka faraxsanna culmadii iyo walaayadii insha allahu tacaala galabtan hana booqatay ee hana salaameen haddana filmaan arday insha allahu tacaala haysad badan le qiimo badan iyo niin shideen maasha allah culmadii deegaanka haddii una edna ciidanka faraxsanna aflaam badan iyo la shiday sida gudha iyo nahay aflaamtii ee gudka jilacow iyo aflaamo kale xiisada leh oo tiro badan aan la shiday marka insha allahu tacaala mujaahidiinta maylana meelkasi roogan insha allahu taala garibka laha galilana waana mayn insha allahu taala ka codsadaan markaasa deegankii onkooyan maasha allah eedii eed insha allahu tacaala adhankooy eeda maasha allahu tacaala bulshada xuluurjayaan faylayi magil iyo bilaan dadwin iyo dadyar insha allahu taala walmaqumaleyle ara kora maasha allahu tacaala eed iyo eeday harti allah xuluurka dhegaysiga muxaadarooyinka labtan bahaay anwaacda shalgadiisan jihaadiga iyo nahay dhina walba arday macruufka munkarka zuulintiisa iyo nay ummadda muslimiinta lan gargaaro walbadana laku hadalay haddana markas maylana insha allahu tacaala garibka allah gala lena in macnaha arday insha allahu tacaala ee markasta si ardeeda isahada uu kula samaysi kusii fayla insha allahu taala markas insha allah hanignagna iyo codsadaana horey sidan oo kale waxaa isdaaraadkan loogu daawaday degmooyinka boolafula iyo labaatan jirow iyo deegaanada kale ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana maamulada islaamiga ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan ay inta badan xooga saaraan sidii dadka muslimiinta loogu soo bandhigi lahaa aflaamta ay soo saarto mu'asasada alkataa'ib iyo sidoo kale kanaalka wararka ee kataa'ib mahadsanida baaiman guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah shabeellada dhexe iyo hiiraan bal marka hore saadaq muumin iyo wilaayada hiiraan iyo qaabka loo qaybiyey raashinkaasi guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo wakiil ka ah guddiga gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin ka sameeyey degmooyinka maxaas iyo moqokori ee bariga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan guddiga gurmadka ayaa deeq raashin ah u qaybiyey bulshada abaaruhu ay dhibaateeyeen ee ku dhaqan degmooyinkaasi iyo deegaanada hoos yimaada waxaana deeqdan ka faa'iidaystay in ka badan laba boqol oo qoys oo ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka maxaas iyo moqokori ee bariga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan naqiib cali maxamed cismaan abu caaisha afhayeenka nuqbada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo naqiib maxamed cabdiwahaab naqiib naa'ib oo xubin ka ah guddiga gurmadka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo kelimaad ka jeediyey fagaarayaashii raashinka lagu qaybinayey ee degmooyinka maxaas iyo moqokori ayaa la dardaarmay boqolaalka qoys ee raashinka la siiyey walaalayaal maantay waxaan soo booqannay degmada maxaas annagoo ah guddigii gurmadka abaaraha xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaannu soo booqannay intaa kadib waxaan ku wareejinnay raashin ay isticmaalayaan ama la siinayo dad abaaruhu ay saameeyeen insha allahu tacaalaa raashinkaas oo tiradiisu ka kooban tahay bur bariis sokor waannu wareejinnay marka insha allahu tacaalaa alle subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan walaalayaal haddii aan faahfaahin ku daro raashinkan hay-ad nooma keenin qaramada midoobay nooma keenin w f b lagama keenin alle subxaanahu wa tacaala ayaana siiyey allihiinna abuuray oo nudfa naga abuuray ayaa raashinkaa noo qoray waxaa juhdi fara badan sameeyey xarakatu shabaabulmujaahidiin oo maanta mas-uul ka ah dalka soomaaliya ama bariga afrika walaalayaal waxaan rajaynaynaa raashinkaas allah idin barakeeyo annagoo ah guddiga abaaraha oo socdaal ku tagnay maxaafadata boqokori annagoo meesha u tagnay raashin qaybin dadka abaaraha ku waxyeeloobay xoolahoodii ayagaba annagoo u sidno raashin raashinkaasoo kale ah bur bariis sankor saliid ayaannu gaarsiinnay wilaayada maxaafadata boqokori ilaahay baa mahad iska leh waxaannu leennahay walaalihiin idinma moogo intaani inkan badanba way siin lahaayeen waxaa weeye waxay hayaanna idinka hagran maayaan inaad ogaataan ayaa loo baahan yahay qaar ka mid ah dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka maxaas iyo moqokori iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa kaga mahad celiyey mujaahidiinta deeqda la soo gaarsiiyey casbaan maxuuji macalle degmada moqokuriyaan joogaa haddana raashinaana la siiyey waxaana la siiyey bur iyo bariis iyo sokor laba caagoo saliida walaayadu waa ku mahadsantahay moqokuri ilaahayow wax nasiibaan leenahay maanta raashin aan ka dhergo saddex beriyaa caag saliida raadinaya saaxiibo waana waay haddaanna waa haystaa jasaakumullahu khayran maanta saddex shay aan ku fadhiyaa waa ii jeedaa bariis bur iyo saliid waa inta cidda u baahneed iyo sokor haa marka khayr laha isiiya deegaanka maxaas waaye maxamuud cismaan cabdi walaahiyadu waa badarayna siisay saddex haaf iyo laba caag saliide bur bariis sokor iyo saliid laba caagoo saliida haaf bura haaf bariisa haaf sokora anala siiyaan dadkii u mudnaayo waa la siiyey dadkii u mudnaayo ma guurtada ahay deegaanka ahay waa la siiyey waana qaateen waa aad u tabaraysnaata waa aad u tabaraysnaa waa la siiyey qaar iska curiyaan iyo qaad unu soco kale qaad basi u yaal wixii ilaahay u calfo waa ka heleen mujaahidiinta maadaama waxay hayaan ay wax naga siiyeen oo mahad celinayna adeega xamad bariisa xamad mura xamad sokora intaasaa laysiiy caag saliida aa laga ilaahay khayr hayda siiye haa hay waa loo baahnaa haa haa masaakiin mudanaa seedeena ilaahay khayr hayda siiye euro maxaas degmada maxaas walaayadu maanta waxaana siiday bariis bur sokor laba caag saliida waxaa loo baahnaa xilli xunay ku jiraan xooluhu gutama diidaan maalmo ka hor ayay ahayd markii deegaanka aboorey uu guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan raashin ugu qaybiyey qoysas danyar ah waxaana weli deegaanada dhacabariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ka socda gurmadka la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen
sidoo kale waxaa warbixintan ka diyaariyey shabeellada dhexe iyo raashin qaybinta faysal mahad soomaali in ka badan konton qoys oo ka mida dadka danyarta ah iyo masaakiinta ay saameeyeen abaaraha ba'an ayaa gurmad raashin qaybina loogu sameeyey degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe gurmadkan ayaa ahaa mid si weyn loogu baahnaa xilli ay dadku la daalaadhacayaan duruufo adag oo ka dhashay abaaraha ka jira qaybo ka mida wilaayada shabeellada dhexe taasoo saameyn ku yeelatay noloshooda gargaarkan bini'aadanimo waxaa soo gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo dadaal u galay sidii ay dadkan muslimiinta u soo gaarsiin lahaayeen gurmad degdeg ah oo wax ka beddela noloshooda adag dadka ka faa'iidaystay gurmadkan ayaa si weyn u muujiyey dareenkooda farxadeed iyo mahadnaqooda iyagoo tilmaamay in gargaarkani uu yimid xilli aad loogu baahnaa axmed mudinalira aadaba waxaan qaadhay badar iyo saliid bur sokor iyo bariis saliid gudiga gurmadka abaaraha nadiifo maxamuud cali degmada aadaya wax
guddiga gurmadka abaaraha ayaana siiya raashin kala nooc oo bariis iyo buri sokore saliid iskugu jiro waa ku barakaysan mujaahidiinta kore lagu dhigo mujaahidiin kore lagu dhigo laga barakeeyo horta khayr allah idin sii waa naga ducaysateen jannada allah idingeeye mujaahidiintana kor allah u dhigo cadowgana allah qabto magacayga waa sahre muxudiin maxamed jamaale degmada adibaal maashaa allah tabaaraka allah farxad iyo adduunyo aan haysana saddex haaf iyo saddexdii maashaa allah waa sokor waa bor waa bariis waa saliid maashaa allah caadi balsaaka waxaa ka socda haddii ilaahay iyo raxmad ilaahay noo keenay oo xarakadu nasiixiso badara badarku waa sonkor bariis bur waxay iska fiicannahay ilaahay mahadiis wa
dadkii abaaraha ay saameeyeen ku jirtaa haa dadkan ku jiro ha daahir maxamed cali sibrii daahir xagee joogtaa aadan yabaal haye ka hor saaka adaya maxaa ka socda waxaa ka socda tabarucaad gudba gurmudka abaarahana sii waxaa laysiiyey saliid iyo badar iyo sokor iyo bur iyo alaysiiy haye maasha allah maasha allah ilaahaa soo koobi karo mujaahid maxaa ugu ducanaysaa waxaan ugu duceynaa kor ilaahay ka dhigo gaaladan ilaahay jabsho saaka waxaa socda badar dayaashin qaybin aa socda waxaan helay bariis iyo sokor iyo bur iyo saliid marka waa ku faraxsannahay waxaan joogaa saakay aadayabaal magacayga waa rooble maxamuud ibraahim aadayabaal waxaa ka socda sadaqa yaraana la siinaya mujaahidiinta kheyr allaha siiyo gaalada allaha jibiyo waxaan qaatay saliid sokor bariis bur ibraahim maxaa cali aadi baa macaawinaa socota waa sida waa lagu nacmaysa macaawina waa socotaa marka adiga maaragtaa culammada dhiibo haysa marka waa la iska nacmaysay alxamdulilaah maxaa lagu siiyey waxaa la siiyey saddex shay waa sida bariisa sokorta bur iyo saliid kor allahu dhigo hoose allah ka yaabo gacanti horaysa allah ku daro qaar ka mid a qoysaska ayaa sheegay inay muddo ku jireen xaalad nololeed oo aad u liidata isla markaana ay adkayd helitaanka cunto ku filan inta badan dadkan la caawiyey ayaa sidoo kale ka warbixiyey baahiyaha weli taagan waxay tilmaameen in abaaruhu aysan weli dhammaan islamarkaana ay u baahan yihiin taageero joogto ah si ay dib ugu soo kabtaan maalmihii la soo dhaafay guddiga gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlo samafala ka waday degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan wilaayadan shabeellada dhexe walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu